Agaasimaha Guud ee Agaasimka Caafimaadka Gobolka Banaadir, Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud, ayaa maanta xarunta caafimaadka ee degmada Xamar Jajab ka daafuray tallaalka cudurka dabaysha ee carruurta ka yar afarta sano waxa uuna socon doonaa muddo afar maalin ah si ay uga faa'iidaystaan carruurta. Munaasabadda lagu daafurayay tallaalka dabaysha ayaa waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Banaadir, maamulka degmada Xamar Jajab, hooyooyin iyo carruur laga tallaalayo khatarta uu leeyahay cudurka dabaysha. Maxamuud Cali Xasan, Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Bulshada degmada Xamar Jajab iyo Madaxa Tallaalka Dabaysha ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Maxamuud Shire ayaa si wadajir ah uga hadlayay ahmiyadda tallaalka dabaysha.
Maanta waxaan u joognaa degmada Xamar Jajab, gaar ahaan xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo laga daafurayo tallaalkii cudurka dabaysha guud ahaan qiyaasaa ka socda degmooyin ka socda laakiin daafurkii laga dhigay maanta inuu ka furmaayo degmada Xamar Jajab waa soo dhaweynaynaa sidoo kale meeshan dadka ka muuqda oo la keenay waa dadkii maarata caafimaadka loo fulin lahaa qaybo ka mid ah oo halkan iyagana lagu soo casuumay maadaama madaxdii maarata heer gobol iyo heer qaran iyo maaragtay heer degmaba ay isugu imaanayaan ayagana waxaan leenahay soo dhowaada waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan tallaalkan maaragtay cudurka dabaysha oo faa'iido u ah ilmaha yararka oo shanta sano ka yar runtii sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa soona dhoweynaynaa agaasimaha caafimaadka iyo tiimka caafimaadka gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka iyo w h o oo mar kasta caafimaadka gobolka banaadir garab taagan ayagana waan soo dhaweynaynaa waan u mahadcelinaynaa howlaha ballaaran ee caafimaad ay ka wadaan gobolka banaadir adduunka tallaalka lacag uu joogaa annagana see baan yeelannay waa gurigayna nagula keenaa hilidaa lagu soo jogaynaa ilmaha tallaal ilmaha ayaa kaa coryaamin haddii aad ilmaha ku dadaashiin cudurkan waa cudur dhammaanaya waay waa dhammaanaya wax curyaamaya ma jiraayo laakiin haddii aan annaka aan tallaalka diidno waxa ilmaha curyaanka waa badanayaan ilmaha curyaanka maxaa dhibaataa cunugii dadka lama cayaari karo wax ma baran karo ma socon karo waxyaalahaasoo dhan laba dhibacoo afka loogu shubaa ka adag daawo ma leh marka waxaa la rabaa qof walbaba inay ku dadaasho siday ilmeheed u tallaalan lahayd doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud agaasimaha guud ee agaasimka caafimaadka gobolka banaadir ayaa hooyooyinka soomaaliyeed kula dardaarmay in carruurtooda ka tallaalaan cudurka dabaysha
runtii maanta waxaa halkan u joognaa maaragtay talaalkii arrimihii talaalka booliyada waxaa ognahay booliyo iyo soomaaliya in dhibaato badan ay ku hayso waxaa kaloo ognahay xanuunkan muddo badan inuu adduunka soo jiro laakiin adduunka oo ka soo dhammaaday runtii meelaha uu ku haray soomaaliya la yidhaahdaa sanad kastana waxaa la sameeyaa ugu yaraan shan lix talaal kambeynaa la sameeyaa waxa intaas loo sameynaya waxaa waaye adduunka sida waa waa waa isku xiran yahay soomaaliya haddaan laga cirib tirin adduunkana maaragtay waa waa waa lagu arkaa mararka qaar waa laga helaa waxaa rabnaa inaad ka faa'iidaysataan talaalkan inaad ka faa'iidaysataan dadkii loo dhiibay maaragtay social mobilisarada iyo tiimka kaambeenka talaal ka shaqaynayan waxaa rabnaa si ilaahay ogyahay inaa ummadda uga faa'iidaysaan cudurka dabaysha ayaa waxaa dhibaato badan kala kulma carruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan tallaalka dabaysha qaadan